ninkan ay booliska kenya soo xireen ayaa loo haystaa dilkii allaha u naxariistay waris daawuud iyo gabadheeda iyo sidoo kale gabar kale ay habaryar u ahayd kuwaasoo meedadkooda laga helay xaafado ka tirsan magaalada nairobi iyo majakos kow iyo labaatankii bishii oktoobar aynu soo dhaafnay waxaana maanta oo axada laga soo qabtay xaafadda istareehe waxaana la geeyey saldhigga booliska ee kamakuuji ka hor inta aan loo gudbin waaxda dambi baarista dalka kenya haashim dhaqane maxamuud ayaa waaxda dambi baarista dalka kenya waxa ay sheegeen inuu yahay tuhmanaha ugu weyn ee kiiskan iyagoo toddobaadkii horena ay barahooda bulshada ay kusoo bandhigeen sawiradiisa waxayna dadka kenyaanka ay ku wargeliyeen in ciddii aragtaa ay lasoo xiriirto xarumaha booliska baaritaanadii la sameeyey ayaa lagu sheegay in haashim dhaqane oo ah afar labaatan sano jir ah uu watay gaari noociisu uu yahay nissan nood oo nambarkiisa ah k d q y ay kaamarada c c t v kaamarada ay soo qabatay isagoo dhibanayaasha ka qaadaya gurigooda oo ku yaala islii haddaba xogayaha guddiga ganacsatada cumar ibraahim oo arrimahani aada ula socday ayaa waxaan wax ka weydiiyey soo qabashada ninkan iyo sidoo kale halka kiiskan uu marayo waxaa ilaahay mahadiisa daqiiqado ka hor waxaa gacanta lagu dhigay dambiilihii ninkii lagu tuhunsanaa inuu dembiga geystay xaashim dhaqane maxamuud waaxda dambi baarista d c a ay gacanta ku dhigeen ay geeyeen kamakunji police station kamakunji police station oo istareeha ka tirsan kadibna ay u gudbiyeen hedquarterka d c i da hedquarterkiisi ee nairobi ay maarata meeshaas su-aalihi wixii kale loogu baahan yahay oo wadadii la marin lahaa ay marinayaan annaga ka gudi ahaan aada iyo aad aan ugu faraxsannahay waad ogtihiin isbuucyada lasoo dhaafay in maarata ay aan dabagal ku samaynayni annagana dowladda cadaadis ku saarnay annagoo maarata dowladda ka codsanayna in maarata jawaab deg deg ayna siiso oo suuqyada dhammaanteed aan u xirnay dowladdana waxay naga ballan qaaday maarata in baaritaan sax ay samayn doonto ciddii falkaas geysatayna ay maarata cadaaladda horkeeni doonto dowladdana waxaan dareemaynaa waa aada iyo aad ay u mahadsan tahay shaqada ay qabteen maadaama ay ninkaas gacanta kusoo dhigeen aadaan ugu faraxsannahay wixii kale oo dhiman oo inay dhammaystiri doonaan ninkaas maxkamad la horkeeni doono maalmaha soo socda wuxuu maarata cadaaladda ay qabtana la marin doono aada iyo aadaan ugu faraxsanay ka gudi ahaan aada iyo aadaan ugu faraxsanay dowlad shaqada ay qabatay waxa waaye familkana ay cadaalad helaan tan kale ninkan hadda la qabtay mahane nin kale soomaali ayaa xiran hadda tirada dadka u xiran dembigan oo ay geysteen waxaa waaye waa laba qof waad ogtihiin ninkaas gaaridiisa inuu ugu tagay xaafad nairobi gudaheeda inuu meel ugu tagay oo gaarigiisa la hayay horey loo hayay haddana isaga gacanta lagu dhigay marka aada iyo aad maarata waxaan rajaynaynaa cadaalad iyo sharciga in la waafajiyo haashim dhaqane ayaa lagu eedeeyey inuu ahaa sarkaal ka tirsanaan jiray booliska dalka etoobiya oo dalkiisa ka baxsaday kadib markii uu dilay xaaskiisa markii uu yimid magaalada nairobi ayaa waxa uu sameeyey ganacsi tagsi ah isagoo ka shaqaysan jiray inta u dhexaysa islii iyo xaafadda puntland intisaar saale xuseen v o a nairobi